bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaanulkariim dhegeystayaal halkan waa dalasan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo qodobadan idinkugu haynan waxaa qaybka ah wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilaalku kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidanka asluubta iyo taliyaha cusub shacabka magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay go-aanka puntland ee ergeyga dowladda federaalk soomaaliya u magacaado wadahadallada soomaaliya iyo somalilan dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay bangiga dhiigga ee magaalada muqdisho agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir dhakhtar cabdiraxmaan axmed maxamuud oo muqdisho ka furay tababar la xiriira heerka nafaqadarada dadka ku soo barakacay kaamamka ku yaala degmooyinka daynil iyo kaxda dhallinyarada inta badan isticmaasho jiimka oo sii badanaya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan taliyoodawa iyo mas-uuliyiin kale oo kormeeray ciidamo loo diyaariyey dagaalka al-shabaab si la xiriirta fatahaadaha webiga shabeelle oo ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo axad ee sii bixisnina ay soo gelaysa taariikhduna waxay tilmaamaysaa sagaalka bisha afraad ee abriil sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan dhanka kalena hijiriyada waa sideed iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidanka asluubta iyo taliyaha cusub sida warkan uu ku dhammaystirayo waryaheena cabdifitaax xilka case
munaasabadan uu xilku kula wareegayay taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed janaal maad cabdiraxmaan aadan oo dhowaan ay dib usoo magacaabeen golaha wasiirada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda xil wareejinta waxaa ka qayb galay wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaana ka tirsan labada aqal saraakiil ciidan iyo weliba marti sharafka leh inta aan la gudagelin munaasabadda taliya mahad cabdiraxmaan aadan ayaa xilka kala wareegay kusimaha taliyaha ahna taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed janaal cabdikariin cali afraax
ku wareejiyey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed cilwareejintaas oo ka kooban hantida ciidanka maguursada iyo hantida guursadaa iyo dhammaan ciidanka asluubta oo ka howlgala saldhigyada saldhigyada kala duwan ee ciidanka kuwaas oo ku cad dukumeentiyada halkaa ku lifaaqan oo ay ay soo qoreen saldhigyada ciidanka asluubta soomaaliyeed wabilaahi towfiiq janaal cabdikariin cali afrax oo munaasabadda ka hadla ayaa ugu horeyntii soo dhoweeyey taliyaha isagoona sheegay in muddada uu hayay wax badan uu qabtay jenaraale ku soo dhawow ciidankaagii aada shala madaxda ka aheyd maantana aada madaxda u taho taliyaha aada u tahay sacbo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow wada shaqayn iyo kalsooni laguu qabo oo lagugu soo dhaweynayo ku soo dhawow waxbaa kaa dambeeyay haddii lagu yidhi waxaan wanaag ahayn iyo jacaylkaagu kaama dambeey ciidanka suluudda waa ku jecel yahay waa ku soo dhaweynayaa waana kula shaqaynayaa
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed janaal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda xilwareejinta waxaana uu ku ammaanay ciidanka asluubta soomaaliyeed siday mar walba uga qayb qaataan sugidda amniga dalka cusbina waa isu soo noqonnay sheekadanada gadaal bay u dheertay xisaabtankanaga lama gaarin warqadda unbaan feermeeyey nin jooga iyo nin maqaba cabdikariinaa sheegi doona haddii alla yidhaaho markii la la isu yimaado taliya xigeenka shaqada sii waday aad baan ugu mahad celinaya saraakiisha kale saraakiisha sare oo la shaqaynaysayna aad baan ugu mahad celinaya waxaan ogahay inaad ciidan fiican tihiin mar walbana waa sheegayay horeyna waxaan u idhi aniga lafahaantayda military aan ka imid geedkaygii hore geedka labaad booliisku ahaa asluubta ii saddexayso iigu dambaysay waxaan ogahay ciidanka ciidamada ugu fiican inaad tihiin
wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin ayaa gabagabada munaasabadda ka hadlay isagoona sheegay in taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliya janaal mahad cabdiraxmaan aadan uu yahay qof shaqada yaqaano oo sidaasna ay ku xulatay xukuumadda federaalk soomaaliya
ayaan u soo celinay si shaqada halkeeda uga sii socoto runtii maanta waxa waaye maalin oo aan isleeyahay qof walba ammaanadiisii iyo wixii uu mudnaa in loo celiyo si uu shaqadiisa u guto ciidanka asluubta inta anigu aan la soo shaqaynayay bahda dhammaan ehel baan isku noqonnay duruufaha ay ku shaqaynayeenna waan ka warhayaa halkan maanta waxaa ka bilaabanaysa magacaabista taliyaha wixii ka dambeeya waxaa ka bilaabanaysa sida aan ugu soo jeesanay inaan horta ka soo bilowno dhismaha hoggaanka inaan dib u soo celinno kadib inaan waxaan u soconnaa si fiican runtii shaqada iyo howlaha ka dhiman oo ay tabayaan ciidanka asluubtu sidaan ula qaban lahayn cabdifataax muumin raadi i t v-ga dalsan muqdisho
taliya odawa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kormeeray ciidamo loo diyaariyey dagaalka lagula jiro al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawa yuusuf raage iyo guddoomiyaha degmada maxaasa muumin maxamed xalane ayaa maanta kormeer ugu tegay cutubyo ka tirsan guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka oo ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan odawaay yuusuf raage ayaa ciidanka ku ammaanay sida ay uga dulqaateen dhibka shacabka soomaaliyeed ee ku hayay muddada shan iyo tobanka sano al-shabaab waa sidau hadalka uu dhigay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyahooda odawaa yuusuf raage iyo guddoomiyaha ayaa u gudbay furumaha dagaalka waxayna gaareen deegaanka goobo halkaas oo ah taliska guud ee ciidanka macawiisleyda gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada gobolka hiiraan iyagoona dagaalo xoogan uu mar walba uu ku dhex maro al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada macawiisleyda oo garab ka helaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya shacabka magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay go-aanka puntland ee ergeyga dowladda federaalk soomaaliya u magacaawday wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waryaheena magaalada gaalkacyo waa beriga dhegajoon ayaa warkan inoo soo diray iyadoo bidii ugu dambeeyey magaalada laascanood xarunta gobolka soole ka taagnaayeen dagaalo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka ayaa dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaliya wuxuu magacaabay ergey u qaabilsan wadahadalada somalilan ayaa soo saartay warsaxaafada ay kaga soo jeedaa arrinkaas iyadoo sheegtay magacaabistaas inay tahay mid lagu degdegay isla markaasna looga gol leeyahay in indhaha bulshada soomaalida kuwa caalamkaba laga jeediyo dagaalada ka socda magaalada laascaanood haddaba shacweynaha ku dhaqan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mid ayaana mikrofoonka warfaahinta dalsan la dhexqaadnay si aan u ogaano aragtidooda ay kalawaan arrinkaas orinta dawada kusoo dhawo dalsan t v adoo magacaa ku bilaabay
waa mahadsantahay walaal waa ku dhowahay dalsa t v magacaygana bashiir baa la yidhahdaa bashiir sidee u aragtaa ergeyga gaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu baan u magacaabay wadahadallada somalilan iyadoo magaalada laascanood oo dagaala ka socda
wallaahi niyo anigu hadda ergeygaas wax weyn uma arko sababta aan ugu aragna waxaa weeyaan waxaan kolley waxay ila muuqataa burburkii soomaaliya ay soo martay soddon iyo laba sano ku jirtay inuu inuu inay qayb ka tahay waayo ergey waxaa loo magacaabaa laba daloo kale madax bannaan markii maaragtay arrimahooda dhexdooda ay jiraan oo kale loo magacaabaa laakiin hadda soomaaliya dhexdeeda ergey loo kala magacaabay anigu wax weyn kolley uma arko
muxuu ka bedelaya siyaasaddii somalilan gobolgoosodkeedii ay ku diidan inay soomaaliya ka mid noqoto muxuu soo u dhimayaa dagaalka laascaanood ka taagan
wallaahi dadka laascaanood jooga kolley mowqifkooda mar hore ka caddeyn arrinkaas oo anugu hadda ka hadli maayo laakiin waxaan u arkaa taariikhda yaa qoraysa cabdikariim jilad waxaan odhan lahaa dalku hadduu kala go'ayo oo laba u kala go'ayana adiga iskugu magac sheegan haddii uu midoobayo oo maaragtay midnimo iyo wanaag aad ka keeni kartidna ilaahay kuu guuleeyaan leeyahay laakiin taariikh xun miisbuugga ku gelin baan leeyahay anugu hana u ololayn cabdikarim guuleedo daawada ku soo dhawow darsan tv adigoo magaca ku bilaabaya walaal magacay waa yaxya qalbi yaxya cabdulaahi cali caadi uka magacayga saxda ah yaxya waxaa la yidhaahdo dhowaan madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu magacaabay somaliland buu wuxuu magacaabay ergey u qaabilsan wadahadalla somaliland sidee u arkay aragti ahaan ergeygaas wallaahi arrintan waa arrin mataqaanay aad iyo aad oo u fiican oo maasha allah in dalka soomaaliya iyo somaliland ay macnaha wada xiriir fiican samayso laakiin dalka dalkan sheegaya somaliland oo leh annaga waxaan mataqaanay nahay dowlad gaar ah boqolkiiba boqol waa waa mamnuuca
dabgeystay khasaaro hantiyadeed ayaa ka kacay bangiga dhiigga ee magaalada caasimadda muqdisho mar kale cabdifitaax ilkacas
dabkan uu geystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xaafadda bangiga dhiigga degmada wadajir ee gobolka banaadir islamarkaana xaafadan ayaa waxay jee ahaan ka dambaysaa isbitaalka banaadir dabka ayaa la ogeyn waxa kiciyey balse dadka deegaanka oo la hadlay dalsan t v ayaa noo sheegay inuu ka kacay koronto waxaana goobta soo gaaray gaadiidka dabdamiska ah iyagoona markii hore ay dabka dhammaantiisa ay la tacaaleen dadka xaafadda islamarkaana markii dambe lagu guulaystay in xooggiisa la damiyo waxaana ay dadka deegaanka sheegeen in ay dhammaan qaar ka mid ah dukaamadii halkaas ku yiilay ay ku gubteen dabkaasi ka kacay xaafadda bangiga dhiigga qaar ka mid ah dadka hantidooda ku basbeelay islamarkaana guryahooda ku gubteen ayaa la hadlay dalsan t v masiibadaan mid rabaani oo xagga rabbi ka qorneeda ahayd alxamdulilah marka waa ilaahay mahaddiisa wax dhibaataad u maaran kolleyba waxaan wax nagu dhaceen qadar noo qorannay ahayd ninkii micnaha ishiisa koley aragtaa waa aragtaa koleyba dad markii horeetana waxaa iska ahaynaan qaxooti ahaan meesha iskaga degano meesha iskaga nool alxamdulilaahi koleyba haddana amarkaanna waa nagu dhacay waan wuxuu ilaahay keena waa aad iyo aad waa ugu faraxsanaa koley wax dhibaato aan qaban male koley hadda inkastoo gurigii iyo hantidii wixii yarka aadi iska haysanay meeshii micnaha marka maanta ay ku baaba'een kolayba rabbi casaawajallaahay alxamdulilah rabbiyaa mahadda iska leh ilaahay koley waxaa noo keenana mar walba waa ku shukrinaynaa waanu ku xamdinaynaa wax kaleetoo siyaado oo jiraan male koleyba waa loo wada jeedaa alxamdulilah koleyba sadar muuqdo su'aal ka dhan koley dad noocaan noqdeen oo hantidoodii kasi yar ay haysteen maanta sidaan ay noqdeen aan nahay haddii ayna caawin karaan haddii gurmadna siin karaanna koley dowladdeenna dowlad soomaaliyeed waaye taasna waa ka codsanaynaa haddayna caawin karaan iyo walaalaha soomaaliyeed laakiin alxamdulilah mar walbaba qadarta rabbi keenay waa ku faraxsannahay wax alla waxeerataa iska ahaatee
maanta xaafadda banaadir ka saaraynay qobsatay ilaahay amarkiisna waa ka timaatay waxa waaye waxa ilmahay aan hayno waxa ana geega oo hadda meeshaan fidhi ilmahay galaas aanan qasda mahaay waxa ana geeg ka soo basaday ma jira abada dhar ana gundidaanu hada ma jirto wixii dhan waa baseen waxaad geega owlaado aan hayn owlaado kala fariirti meelaha hadda ilmaha naftiyo muslimka ii soo qabtay waxa ana geega meesha ii ka badbaaday ma jira abada hatan tiro unag oo hata galaas aan waxaan qasda mahay ilmihi maa'unti alaabti guriyaalki maanta wadda dhaxdeeda fidhi waxa aan haysto ilaahay abuurday ma jira ilaahay maqaadirtiisna waa iiga dhaaday marka amar ilaahay waddada waay intaa kasani meeshaan deganaay maanta waa basbeelay ilmihiyaa muslimka ii soo arwureen oo hata kaba meel kasta kasheenay waxa aan nahay hantada ay hoolahay waxa ana geega maanta aan hata geeg ii foqday laamagaas kala barsha fidhi gur aan haysadoon ma jiro hoola aan haysadoon ma jirto hanta aan haysadoon ma jirto ilmahaasa ilaahay anka mahadsada oo ii badbaadiy ilaahay ummatiis waxaa kuwa codsanaaya inuu ana gargaar rabbiga dowlaha ka socdo ummata islaamka ka socoto heeyada ka socoto muslimka dowlada islaamka ganacsata ka socoto inuun hayin gargaaraan markaasne waxa kale ilaahay abuurday ana sugooy manle ilaahay rasuulka ummataasa sugooy wal ana haysada manle ilmahay maanta dabka minshada kor dharka maanta miska bedela kor kaaran oo madahay fuula ka soo bahay meeshaas cabdifitaax muumin raadi ee tv-ga dalsan muqdisho
dowladda kanada ayaa ballanqaaday inay gargaar u fidin doonto soomaalida ku dhibaataysan dalkeeda dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku caawinayso dadka danta yar ee ku adag tahay inay maareeyaan noloshooda iyo guryahooda kadib markii uu sare ukac uu ku yimid qiimaha kirada iyo xaaladaha kale ee adag dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka jilicsan ee ka kala yimid wadamo kala duwan laakiin haysta sharciga kanada ayaa bilaabay kadib markii uu saameyn xun ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban kaasoo xadiday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo hoos u dhigada shaqooyinka adduunka oo dhan wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee kanada karina ayaa sheegtay in dowladda ay si dhow ula socoto qoysaska jilicsan ee aan awoodin inay helaan nolol maalmeedka maadaama uu socdo qorshe lagu taageerayo qaar ka mid ahii soomaalida ku nool dalka kanada oo uu saameeyey cudurkan islamarkaana dowladda ka sugaya gargaar ayaa sheegay in qiimada qiimaha guriga kirada ay sare u kacda sanadihii u dambeeyay welina ay jirto shaqo la-aan waxay intaa ay ku dareen in kahor inta aan la gaarin faafinta covid sagaal iyo toban ee sababay in dad badani ay shaqo la-aan ay noqdaan kiradu waxay ahayd kun doolar ilaa iyo kun iyo shan boqol oo doolarka mareykanka laakiin hadda kan ugu hooseeyo oo ugu yar waa laba kun oo doolar dad badan oo kanada ku nool ayaan awoodin inay iska bixiyaan kirada guriga waxayna la kulmeen xaalado kale oo adag maadaama ay markii horeba la ildarnaayeen shaqo la-aan ayna awoodin inay daboolaan qarashaadka qoyskooda kanada ayaa ballan qaaday inay gargaar bini-aadanimo u fidin doonto dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee ku nool dalka kanada oo ay la kulmaan xaalado adag oo kala duwan iyo sidoo kale guud ahaanba dadka soo galootiga ee waddankaasi sharciga ka haysta agaasimaha caafimaadka ee gobolka banaadir dhakhtar cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa muqdisho ka furay tababar la xiriira heerka nafaqadarrada dadka kusoo barakacay kaamamka ku yaala degmooyinka daanile iyo kaxda xowkar axmed xasan dayax ayaa dhammaystiraya
agaasimaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo u kuurgelaya howlaha caafimaad ee gobolka banaadir ayaa maanta muqdisho ka daafuray tababar ku saabsan si loo hubiyo heerka nafaqa darro ee dadka kusoo barakacay kaamamka ku yaala degmooyinka dayniile iyo kaxda loona gaarsiiyo adeega ay u baahan yihiin ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay cabdulaahi maxamed ibraahim waxaana uu ka warbixiyey dhibaatada nafaqa darradu ay u leedahay caruurta da-doodu ay ka yar tahay shanta sano
caruurta aad nafaqa darrada u daran ay hayso waxaa waaye waa lix dhibic shan kuwa dhexdhexaadka waa toban iyo sideed toban iyo sideed boqolkiiba taas ayaa marka waxay kaliftay in maxaan ku dhaha clastarka isagoo kaashanayo hay-adaha ka shaqeeyo degmooyinka kaxda iyo maxaan ku dhahaa dayniile in laga sameeyo mass mark screening taas ayaa keentay marka ilaa adiga laba bilood ayaa waxaa lagu soo jiray diyaargaroogii in laga sameeyo mass mark marka maxay tahay ulajeedada loo sameynayo ulajeedada loo sameynaya waxaa waye kow in coverageka kor loo qaado oo micnaha nutrition serviceka ama shaqada nutrition ee la qabanayo in sare loo qaado midda labaad waxaa waaye in laga hortago inta aysan canuga nafaqa darro ku dhicin oo loo muxuu caafimaad u baahan yahay muxuu daryeel u baahan yahay muxuu waxyigelin u baahan yahay waxaa kale oo ayadana la rabaa in la ogaado xaaladda nafaqa darro ay ku sugan yihiin labadan degmo dadku qofku waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo maxaa keenay kaxda iyo dayniile inla in la doorto waxaa keenay oo kalifay waa labada degmo oo ugu badan i d b-ga ama dadka soo qaxay ka soo qaxay abaaraha ka soo qaxay colaadda ay degan yihiin ayna u imaanayaan maalin kasta maalin kasta ay imaanayso ayna ku nool yihiin marka ilmo ka badan sagaashan kun oo caruur ah ay ku nool yihiin oo dareemaysa nafaqadarradooduna inay marayso labaatan iyo afar dhibic shan cabdiqaadir yaasiin jaamac oo ka socday hay-adda wardi ayaa sheegay muhiimadda uu tababarkani leeyahay isagoona tilmaamay in loo baahan yahay degmooyinka kaxda iyo sidoo kale dayniile in laga keeno baaritaan rasmi ah oo ku saabsan nafaqadarrada iyo heerkay la eg tahay waa masmwag screening oo laga sameynaya kaxda iyo dayniile wax badan buu ka tari doonaa bulshada in la helo dhaata sax ah markaa subafaysar ahaan dadka soo anta dhagareeya oo meesha yimaado baartiniradu ay soo direen waxaan kula dardaarmayaa inay shaqada ay qabanayaan si wanaagsan oo hufan oo adag ay usoo bafarisgareeyaan dadka is- samayn doona een, oo inumaneetarada ah oo dhaatada samayn doona Een, dhaatada la samayn doono waxay ka anfici doontaa bartinrada in la helo dhaato sax oo lagu cabiro baahida ka jirta kaxda iyo daynile Een, in cid walba wax iska soo qorto waa laga baxayaa waayo dee dhaatada markay sax tahay oo dhaatadii iyo assessmentiga la sameeyey ay ka soo baxdo oo gobolkii banaadir asagu uu soo saaray iyo baartiniradii iyo w f p iyo unicef waxay ka turjumaysaa cid ka dambaysa oo wax laga weydiinaya ma jirayso ugu dambeyntii agaasimaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga wada qayb qaato kor u qaadidda daryeelka caafimaadka ee bulshada ku dhaqan gobolka banaadir hawshaan maanta u joogno mass mawaq screening waa markii ugu horeysay gobolka banaadir laga qabto run ahaantii Een, waxayna meesha ka saari doontaa arrintan in maaragtay maalin walba alarmi uu soo dhaco oo la yidhaahdo gobolka banaadir ee, heerka n- malnutritionka wuxuu maraa intaas aysan ahayn arrin gobolka banaadir ama bartinriskiis ay ka shaqeeyeen Een, saa ogtihiin hawshan een, gobolka banaadir labadan degmo waxaa xoog loo saaray ama maaragtay loo soo salagtigareeyey waa laba degmo ay ku badan yihiin barakacayaasha Een, saa ogtihiin barakacyaashaasna waxay ka imaadeen satal ma ahan waxay ka imaadeen labada shabeelle ka imaadeen Een, marka een, muhiimadiisuna waxaa waaye maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrinta barakacyaasha uu xoogga saaray ergey gaara u sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadirna sidoo kale uu xoogga saaray ergey gaara u sameeyey Een, annaga haddaan nahay agaasiga caafimaadka gobolka banaadir waxaa nooga aadan arrimaha nafaqadarrada waxaan rabnaa een, shaqadan aad qabanaysaan oo maantan ila soo xulay oo gobolka banaadir idinka aad ka wada shaqaynaysaan waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan wax fiican oo maaragtay report saxa oo kasoo baxo reportkaasna maaragtay annaga intervention iyo idinkaba aan ku samayno insha allahu tacaala raydka maanta ee nafaqadarrada ay joogtana een, saddex bil ama afar bil kabacdi uu isbedelo oo noqdo heer meesha ay joogto ugu yaraan meel hoos looga dhaco intervention saxa ka soo baxo waa hubaa shaqadan wanaagsan aad maaragtay bulshada u qabanaysaan iyadoo maanta ay tahay maalin ramadaana
khasaarooyin ayaa ka dhashay weerar madaafiica oo al-shabaab ay kusoo qaadeen caawa makhribtii kadib magaalada caasimada ee muqdisho saacadii makhrib kadib tiro hoobiyaal ayaa ku dhacay qaar ka mid ahi degmooyinka gobolka banaadir gaad ahaan gudaha iyo hareeraha madaxtooyada soomaaliya ugu yaraan shan hoobiye oo al-shabaab ay soo rideen ayaa intii la afurayay ku dhacay qeybo ka mid ahi degmooyinka warta nabadda oo filla soomaaliya ku taali iyo degmada boondheere inta la xaqiijiyay laba ka mid ahi hoobiyaashaasi ilaalada wasi waa dabcan inta la xaqiijiyay laba ka mid ah ilaalada wasiirka batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa la sheegay inay ku dhinteen hoobiye ku dhaca guriga wasiirka oo ku dhex yaala xarunta villa soomaaliya wasiir cabdirasaaq ayaa la sheegay inuu ka badbaaday hoobiyaha ku dhacay gurigiisa waxayna ilo dhanka ammaanka ay xaqiijiyeen in waxaa lagu garaacay aagga madaxtooyada ay ahaayeen hoobiyaal kooxda al-shabaab oo war kooban ka soo saarta ayaa sheegtay in madaxtooyada soomaaliya ee madaafiic ay ku garaaceen balse ma shaacin khasaaraha iyo bartilmaameedkooda gaarka ahaa habeenka hore sidan oo kale qeybo badan oo muqdisho ka mid ah ayaa dhowr jug laga maqlay balse markii dambe waxay hay-adaha ammaanku ay sheegeen in waxa dhacaya ay ahaayeen dheemish lagu qalgeligelinayay bulshada al-shabaab ayaa inta badan magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan aagga madaxtooyada ka geysata weerare ay u adeegsadaan qoriga hoobiyaha kaasoo inta badan ay ku dhintaan shac waa dad shacab ah iyo sidoo kale dadka ka agdhadhow agagaarka hoobiyaashaasi ay kusoo dhaceen warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen dalsanna waa naga intaa cidda uu seega waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee w w w radio dalsan com ramadaanulkariim
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel